bismillahi raxmaan raxiim xafiiska madaxweynaha dowladda puntland xeer madaxweyne lambar eberhal februari kuna saabsan magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda puntland madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa siddeetanaad faradiisa shanaad markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland markuu tixgeliyey baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dowladda puntland oo aqoon karti iyo waayo aragnimo u leh xilka loo egmaday markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka puntland ka sugaya xukuumadda cusub wuxuu xeeriyey magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda puntland oo ka kooban wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlayaal waxayna kala yihiin sidaan golaha wasiirada cadaaladda iyo arrimaha diinta cawli sheekh xaamud lambar labo arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad lambar saddex wasiirka amniga iyo dhiidha aarta cabdisamed maxamed galan lambar afar wasiirka maaliyadda xasan shire abgaal lambar shan wasiirka qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiqafaar cilmi xaangi lambar lix wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi maxamed xasan lambar toddobo wasiirka caafimaadka doctor jaamac faarax xasan lambar siddeed wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeenta axmed bashiir muuse lambar sagaal wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdi cismaan majiino lambar toban wasiirka howlaha guud iyo garoommada xuseen cismaan ugadoor gabili lambar koobiyo toban wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska aamino cismaan xaaji jaamac lambar labiyo toban wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska cali xasan axmed sabaarey lambar saddexiyo toban wasiirka xanaanada xoolaha siciid cismaan aadan fiisigis lambar afariyo toban wasiirka deegaanka beeraha iyo waraabka ismaaciil diiriya gamaadiid lambar shaniyo toban wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga cabdulaahi cabdi xirsi lambar lixiyo toban wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda faarax maxamuud cawaash lambar toddobiyo toban wasiirka shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha jaamac faarax muuse lambar siddeed iyo toban wasiirka tamarta macantii biyaha axmed maxamed yuusuf taaraan haddana waxaan gelaynaa wasiir ku-xigeenada lambar kow wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha diinta doctor maxamed cali faarax lambar labo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda cabdiweli mire xirsi iyo maxamed musadaq maxamed lambar saddex wasiir ku-xigeenka amniga iyo dhiidha aarta yuusuf maxamed ismaaciil lambar afar wasiir ku-xigeenka maaliyadda cumar xasan fiqi iyo yaasiin ibraahim ciise lambar shan wasiir ku-xigeenka qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah yaasiin mire maxamuud lambar lix wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare mukhtaar maxamuud xasan jayte lambar toddobo wasiir ku-xigeenka caafimaadka cabdinaasir yuusuf xaaji xirsi lambar siddeed wasiir ku-xigeenka howlaha guud gaadiidka iyo guryeenta maxamed xuseen xaashi lambar sagaal wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda yaasiin cartan maxamed lambar toban wasiir ku-xigeenka wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoommada sucaad saalax nuur lambar koobiyo toban wasiir ku-xigeenka haweenka iyo horumarinta qoyska saharo cabdi xirsi lambar labiyo toban wasiir ku-xigeenka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska cabdisalaam xaaji siciid faarax lambar saddex iyo toban wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha cabdiweli seed cilmi lambar afar iyo toban wasiir ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo waraabka maxamed xasan ciise iyo faa'iso cali ismaaciil lambar shan iyo toban wasiir ku-xigeenka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga mustafa daahir aadan lambar lix iyo toban wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdikhaaliq maxamed maxamuud lambar lix iyo toban wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdikhaaliq maxamed maxamuud lambar toddobiyo toban wasiir ku-xigeenka shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha axmed cabdiraxmaan xirsi lambar siddeed iyo toban wasiir ku-xigeenka tamarta macalintii biyaha maxamed bashiir cabdulaahi wasiiru dowlayaasha wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka saalax xabiib jaamac lambar labo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo muraadiyadda maxamed axmed kulan lambar saddex wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maxamed cabdulqaadir cismaan lambar afar wasiiru dowlaha qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiraxmaan caydiid ibraahim lambar shan wasiiru dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi xasan rooble lambar lix wasiiru dowlaha caafimaadka sayid cumar guuleed lambar toddobo wasiiru dowlaha duulista hawada iyo garoommada maxamed xasan killi lambar siddeed wasiiru dowlaha deegaanka beeraha iyo waraabka cabdirashiid cali geelle lambar sagaal wasiiru dowlaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdiqani geelle maxamuud xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markuu saxiixo madaxweynuhu dowladda puntland waana uu saxiixay doctor siciid cabdulaahi dari madaxweynaha dowladda puntland xafiiska madaxweynaha dowladda puntland xeer madaxweyne lambar eberhal februari kuna saabsan magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda puntland madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa siddeetanaad faradiisa shanaad markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland markuu tixgeliyey baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dowladda puntland oo aqoon karti iyo waayo aragnimo u leh xilka loo egmaday markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka puntland ka sugaya xukuumadda cusub wuxuu xeeriyey magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda puntland oo ka kooban wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlayaal waxayna kala yihiin sidaan golaha wasiirada cadaaladda iyo arrimaha diinta cawli sheekh xaamud lambar labo arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad lambar saddex wasiirka amniga iyo dhiidha aarta cabdisamed maxamed galan lambar afar wasiirka maaliyadda xasan shire abgaal lambar shan wasiirka qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiqafaar cilmi xaangi lambar lix wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi maxamed xasan lambar toddobo wasiirka caafimaadka doctor jaamac faarax xasan lambar siddeed wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta axmed bashiir muuse lambar sagaal wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdi cismaan majiino lambar toban wasiirka howlaha guud iyo garoommada xuseen cismaan dhugadoor gebili lambar koobiyo toban wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska aamino cismaan xaaji jaamac lambar labiyo toban wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska cali xasan axmed sabaarey lambar saddexiyo toban wasiirka xanaanada xoolaha siciid cismaan aadan fiisgis lambar afariyo toban wasiirka deegaanka beeraha iyo waraabka ismaaciil diiriya gamaadiid lambar shaniyo toban wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga cabdulaahi cabdi xirsi lambar lixiyo toban wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda faarax maxamuud cawaash lambar toddobiyo toban wasiirka shaqada shaqaalaha iyo shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha jaamac faarax muuse lambar siddeed iyo toban wasiirka tamarta macalintii biyaha axmed maxamed yuusuf taaraan haddana waxaan gelaynaa wasiir ku-xigeenada lambar kow wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha diinta dictor maxamed cali faarax lambar labo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda cabdiweli mire xirsi iyo maxamed musadaq maxamed lambar saddex wasiir ku-xigeenka amniga iyo dhiidha aarta yuusuf maxamed ismaaciil lambar afar wasiir ku-xigeenka maaliyadda cumar xasan fiqi iyo yaasiin ibraahim ciise lambar shan wasiir ku-xigeenka qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah yaasiin mire maxamuud lambar lix wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare mukhtaar maxamuud xasan jayte lambar toddobo wasiir ku-xigeenka caafimaadka cabdinaasir yuusuf xaaji xirsi lambar siddeed wasiir ku-xigeenka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta maxamed xuseen xaashi lambar sagaal wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda yaasiin cartan maxamed lambar toban wasiir ku-xigeenka hawawasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoommada sucaad saalax nuur lambar koobiyo toban wasiir ku-xigeenka haweenka iyo horumarinta qoyska saharo cabdi xirsi lambar labiyo toban wasiir ku-xigeenka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska cabdisalaam xaaji siciid faarax lambar saddexiyo toban wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha cabdiweli seed cilmi lambar afariyo toban wasiir ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo waraabka maxamed xasan ciise iyo faa'iso cali ismaaciil lambar shaniyo toban wasiir ku-xigeenka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga mustafa daahir aadan lambar lixiyo toban wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdikhaalir maxamed maxamuud lambar lixiyo toban wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdikhaalir maxamed maxamuud lambar toddobiyo toban wasiir ku-xigeenka shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha axmed cabdiraxmaan xirsi lambar siddeed iyo toban wasiir ku-xigeenka tamarta macaantii biyaha maxamed bashiir cabdulaahi wasiiru dowlayaasha wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka saalax xabiib jaamac lambar labo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed axmed kulan lambar saddex wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maxamed cabdulqaadir cismaan lambar afar wasiiru dowlaha qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiraxmaan caydiid ibraahim lambar shan wasiiru dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi xasan rooble lambar lix wasiiru dowlaha caafimaadka sayid cumar guuleed lambar toddobo wasiiru dowlaha duulista hawada iyo garoommada maxamed xasan killi lambar siddeed wasiiru dowlaha deegaanka beeraha iyo waraabka cabdirashiid cali geelle lambar sagaal wasiiru dowlaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdiqani geelle maxamuud xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markuu saxiixo madaxweynuhu dowladda puntland waana uu saxiixay doctor siciid cabdulaahi dari madaxweynaha dowladda puntland